shan iyo labaatan gaari oo ay ku raran yihiin raashin gargaar ah oo loogu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada galmudug ayaa lagu soo dhoweeyey magaalada guriceel ee gobolka galgaduud maamulka degmada guriceel wasiirka wasaaradda waxbarashada ah ee galmudug iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ay ku jiraan xildhibaano ayaa raashinkan kala wareegay hay-adda sodma oo muqdisho kasoo ambabixisay kol hore agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda sodma sahre cali yuusuf ayaana ugu horeyn goobta raashinkan lagu wareejinayay ka hadashay shan iyo labaatan baabuur oo aan ka soo ambabixinay wiig ka hor magaalada muqdisho ayaa maanta waxa ay ku soo gaareen wasiir si nabadgelyo ah oo badqaba waxay ku soo gaareen degmada gurceel raashinkaas baabuurtaas mucaawanada sidow aan ugu talagalnay in looga faa'iideeyo dadkii degmada gurceel iyo aaggeeda oo ku soo barakacay dagaaladii iyo abaaraha iyo colaadaha aad ay u saameeyeen waxaan jeclahay anigoo ku hadlaya magaca hay-adda maareynta musiibooyinka wasiir inaad iga guddoontid gawaaridaas shixnada sida sidii loogu talagalayna loo maamulo dhanka kalena maamulka degmada gurceel iyo wasiiradii ka qayb galay ee wareejinta shixnadan gargaarka ah ayaa dhankooda sodmo u mahad celiyey iyaga oo sheegay in raashinkan baahi weyn loo qabay in sida ugu macquulsan oo ugu nabad qabta in ay hawshaas ku socon doonto ayagana lagula xisaabtamaayo oo maanta iyo wixii ka dambeeya aan annagu aan hawshaas loogaga dambaynayo maamulka heer degmo inay shaqadaas qabsadaan sodbana shaqadeeda ay kontaroolato waxaan rajaynayaa marka inay hawshaasu ay guul insha allah ku dhammaato waxaa garabkayga taagan wasiirkii waxbarashada wasiir ku-xigeenkii wasaaradda gargaarka xildhibaanadii mas-uuliyiintii kale ee deegaanka waxaan rabaa horta inaan u mahad celiyo cid walba oo qayb ka ahayd inuu halkan soo gaara raashinkaanu waxaan leenahay hay-adda sodmo iyo guud ahaan cid walba oo ka shaqaysay wasaaradda gargaarka galmudugba waa ku mahadsantiin horta inaadna soo gaarsiisaan waxaan idin leenahay waa nugu yaryahay weli waxaad hadda noo keenteen bulshada deegaankan ku dhaqan markii la yidhaahdo boqolkii shan xataa kama gaaro waxaan rajaynaynaa marka inaad wax uun bilaaw ah aad ugu tala gasheen deegaankan waana idinka sugaynaa insha allahu tacaala inaad marar badan aad aad deegaankan wax soo gaarsiin doontaan runtii xilliyada lagu jira hadda ayadoo deegaanka colaado hore uga dhaceen ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka ee galmudug oo dhankiisa goobta ka hadlay waxa uu u mahad celiyey hay-adda sodma oo raashinkan ugu tala gashay dadka galmudug ee abaaruhu ay saameeyeen wakiilka hay-adda sodma guddoonkeena guddoonsiide raashinka gargaarka oo ka guddoonnay ka wasaarad ahaan annagoo isla joogna oo aan wada taagannahay guddoomiyaha degmada gurceel farax fataate run ahaantii mahad waxay sugnaata allah marka xigta hay-adda gargaarka ee sodma sida uu inoola shaqeeyey guddoomiyaheeda maxamuud macalin oo uu la shaqeeyey weliba wasaaradda gargaarka ee galmudug aad iyo aad baan ugu mahad celihaynaa guddoomiye waa ina soo gaartay ballantii aan waagi galnayna waad ka dhabaysa annaguna waxaan rajayhaynaa oo allahna ka rajayhaynaa inuu noo fududeeyo sida loogu talagalay iyo dadkii loogu talagalay in ay gaari doonaan hay-adda sodma ayaa shixnad gargaar ah dhowr maalin ka hor kasoo ambabixisay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya kaas oo loogu talagalay deegaanada galmudug gaar ahaan dadka reer galmudug ee ay saameynta xooggan ku yeesheen abaaruhu iyada oo dad badani ay xilligan u baahan yihiin mucaawinadan